maanta ayaa xaflad qalinjibin ah lagu qabtay macadka imaam maalig ee ku yaala magaalada gaarisa xafladda oo ay ka soo qayb galeen ardayda macadka dhigata macallimiinta waalidiinta culumuudiin iyo xildhibaanka laga soo doorta gaarisa township mudane aadan bare ducaale ayaa waxaa ku qalinjibinaysay dufcaddii kow iyo tobanaad ee ka baxda macadka imaam maalig ugu horrayntii ardayda ayaa halkaasi ku soo bandhigeen waxyaabihii lagu baray macadka وأستعينه على نيل الرضا وأستمد الدلود فأوفي ما غضه وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد قال الفقير مالك السيرافي أشكر رب الله خير الوافي ثم الصلاة والسلام أبدا على رسولنا الحبيب المحتذى sheekh maxamed yare oo ah maamulaha ama mudiirka macadka imaam maalig oo hadal kooban ka jeediyey xafladda ayaa u mahad celiyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabaddan waxaan mahad dhammaan u celinaynaa ardayda soo xaadirtay kuwa wax akhriyeen iyo kuwa wax aan akhrin intaba mahad baan u celinaynaa hooyooyinka iyo waalidiinta soo xaadireen ayakana waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan mahad aad u weyn u celinaynaa macallimiinta macadka imaam maalig iyo markiisa imaam maalig oo runtii aan dhihi karo waa macallimiin xul leh habeenkii ma seexdaano wax diyaarin bay ku mashquulsan yihiin halkan markay soo galaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo juhdigooda iyo dadaalka ay wadaan mirihiinana maanta waa aragtiin mahadu celin mudane aadan barre Eh, waxaan leenahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo waa nin aan dhihi karno waa nin dacwada u dhega nugul meejii loogu yeero ma aragtaaye tago waxaan leenahay bahda ree imaam maalig haddaan nahay ducaan ku haynaa shaqo badanna waa nala qabatay dhul baa mar nala gaday marnabaad baa nala gaday baabuur baa noo gaday markaa waa mahadsan tahay haddana waan kuu baahannahay oo waxaan kaa rabnaa baabuur minibaas macad imaam maalig inaa u keento dhanka kale xildhibaanka laga soo doorta gaarisa township mudane aadan bare ducaale oo xafladda martisharaf ka ahaa ayaa hambalyo u diray ardaydii maanta qalinjibisay marka imaam maalik ardayda maanta qalin jibina waxaan leeyahay mabruuk Eh, laakiin weli siduu doctor cabdirashiid uu sheegay iyo doctoorka kale uu sheegay iyo iyo iyo sheekh maxamed ay sheegeen weli mina gaarin meeshii la rabay waa inaad ilaa p h d gaartiin maanta waa magaalada gaarisa maanta waxaa weeyo magaalooyinka dacwada loo soo doonto ee dhalinyarada nato markay dhameeyaan jaamicatul umma jaamicatul mustaqbal ayaa daris leh soo ardayga cadaadib uu ka bilaabay ilaa jaamacad ilaa iyo mastera laga dhigaa jaamacadda almustaqbal iyo jaamacadda umma marka ma dhihi kartid eh, magaalada gaarisan ku nool yahay diini dacwana ma baranayay sababtana ay tahay meel aan ku barto ma laho sidoo kale ardayda maanta ka baxay macadka ayaa dareenkooda la wadaageen warbaahinta star magacayga waa kalsoon maxamuud axmed waxaan ka mid ahay ardada maanta ka takharujaysa macadka imaam maalig waxaan u mahad celinayaa marti sharafta meeshan ka soo qayb gashay iyo waalidiinta dhammaantooda waxaan leeyahay soo dhowaada xafladda waa xafladdiina waa magacaygu ansaari sheekh maxamed oo ku magac dheer xamsa waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka taqriijiyay macadka imaamu maalig alislaami kaas oo kusoo qaadayna daraasadeenadii islaamiga ahayd waxaan maan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiintii eh, intaas rafaadaysay iyo sidoo kale waalidiintii bishaar axmed daqane warbaahinta star gaarisa